bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kusoo dhowaada qodobadeena warka galabnimo raadiyo warsan kuwooda uga doorkaroon waxaa la sheegayaa faahfaahin inay kasoo baxaysaa dab qabsaday xaafadda xaawataako ee magaalada afgooye ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgallo ka sameynaya deegaano hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan ehelada dadkii lagu laayay deegaanada balcad hoos yimaado oo si kulal uga hadlay arrintaasi ku-xigeen qaramada midoobey ayaa ka hadashay dhalinyaradii dilka loogu geystay deegaanka goloole ee degmadaasi balcad ciidamo hor leh ayaa waxaa la sheegayaa in la geeyey baro kontarool oo ku yaalaad magaalada gaalkacyo kiisas hor leh oo coronavirus ayaa la sheegayaa in laga diiwaangeliyey deegaanada somalilan akhbaaraadka dibadda warkeenana waxaa ka mid ah trump oo saxiixay amar ka dhan ah shirkadaha baraha bulshada iyo xaaladda minneabolis oo sii kacsan
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
waa galabnimo jimcaha taariikhdu waa sagaaliyo labaatanka bishii shanaad sanada labada kun iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qodobadeena warka kuwooda ugu doorkaroon iminkan warkaasoo faahfaahsan waxaa khasaaro ka dhashay dab qabsaday xaafadda ku taala degmada afgooye lagu magacaabo xaawo taako warbixin arrimahaas ku saabsan waxaa halkaasi inooga soo diray wariyaheena tabakal cali cumar
dabkan oo la sheegay inuu ka kacay koronto islamarkaana baabi'iyey guri ku yaala xaafadda imbagaati degmada afgooye ayaa la sheegay in uu geystay burbur hantiyadeeda balse dad u badan dhalinyaro ayaa u gurmaday guriga dabka uu qabsaday iyaguna ku guulaystay inay baktiijiyaan dabkan dhalinyaro qaarkood oon kula kulmay goobta ayaa cod dheer ah ugu baaqay maamulka shabeellada hoose iyo kan degmada afgooye in degmada lasoo gaarsiiyo gaadiidka dabdamiska maadaama bilihii ugu dambeeyey xaafadaha degmada afgooye ay kusoo noqdeen dhacdooyinkan kuwa la midkaahi wallahi wax oo caruur kuma jirin dhammaan dhalinyarada xaafada isku gurmud ayaga badbaadiyeen hadda wax dhib ka dhacay adiga lafta ma jirto guriga alxamdulilah wallahi na guriga saa ujeedid waa weeraan guriga ilaa lix qol camal oo ku taal oo runtii hadda guriga hadda oo khasaaraan gabahaan guriga oo baaba'ay laakiin wax oo naf oo wax hadda nafku go'ay hadda yaraatay ma jirto laakiin alxamdulilah waa saa ujeeda gurigi hadda dhimisha waa hadda yaraatay ma jirto dhalinyarada isku gurmud oo degmada afgooy wallahi runtii taas maamulka degmada afgooy jiro waxa uu sheegaa runtii laba kun toban sideed ilaa xilligan saddex jeer guriga gubnaa degmada afgooy sida mbagaati cabta kan ugu dambeyn kan waaye ilaa hadda maamulka ilaa hadda runtii war ay ka saar habiraatay ma jirto laakiin degmada afgooy aad aad loogu baahaya runtii in dabdamis ay keenaan si u dhaqsiman sidii oo yani oo loo gurmado guraash oo dadka kacan wallahi runtii anigaa baawar isku weyan runtii anigaan isku tashani dhalinyarada xaafida iskugu tashteen waagna saaxiibkoosi waxaan leeyahay maamulka degmada degmada canshuuraadka laga qaadayo ha lagu bixiyo isla degmada canshuuraadka waxaa looga talgalay dalka in lagu dhiso waxaan ka codsanaynaa canshuuraadka degmada laga qaado in lagu loo kharashgeliyo loo maalgeliyo sida waddooyinka khaasatan xaawataako sida dabdemiskii oo kale oo haddeer meeshaan ka dhacay dad aad iyo aad u xoogsan si kastaba horta haataba maahan markii ugu horeysay dad caynkan oo kale ah uu ka kaco xaafadaha degmada afgooye ee gobolkan shabeellaha hoose inkastoo lagu eedeeyo sano noqoshada dabkan maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo lagu eedeeyey in lacagaha canshuuraadka ee degmada ka qaadaan aysan dib ugu celin bulshada laga qaado islamarkaana ay ku takrifalaan sida ay qabaan qaar ka mida dadka dhiraaniriya arrimaha degmada iyo kan gobolka shabeellaha hoose tawakal cali cumar warsan radio gobolka shabeellaha hoose aada ayuu mahadsan yahay tawakal cali cumar ehelada iyo qaraabada dadkii dhalinyarada ahaa ee lagu laayay deegaanka gololey oo hoos yimaada degmada balcad ayaa waxaay sheegeen in ilaa xataa aan waxba laga qabanin dhibaatada loo geystay dhalinyaradaasi si warbixin arrimahaas ku aadan inoogu soo diray beledweyne bashiir cabdulaahi cusmaan
dowladda soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgal waxay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan howlgalka ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya waxaa ka waran bixiyey cismaan maxamed cabdi xasan oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya meeshaas waxaa ku gaaray cadowga jab xoog leh oo ciidamadu ay gaarsiiyeen subaxdii waxaa uga dhimatay oo meesha uga baktiyey qolada nabadiidka lix galabtii dagaalkii galabtiina waxaa uga dhintay sagaal sidaan xaqiijin meeshaas waxaan ku caddayna lix ilaa sagaal labadii dagaal bayna aan hadda aan caayno geerida ayugu ku gaartay meeshaas waxay kala kulmeen jab fara badan ciidamada xagayna wax xagayna haba yaraateen soo gaarayna ma jiraan waxaan u sheegay oon ugu baaqa shacabka soomaaliyeed maad u dulqaadan doono ciidamadu mi u dulqaadan doonaan inay hadila guru ay fiirsadaan waxyaabaha dhankooda qolada nabadiidka oo ummadda soomaaliyeed nabad u diiday oo waxoodii banaystay inay intii qofkayna uu naf ku jiro amba aan socono ama adduunka aan joogno inaan u dulqaadano waxay ummadda ku sameynhayaan shacabka soomaaliyeed waxaan ku baaqa inayna waxooda ayna ku dhiibin in meel calan oo kuhoos ku qoran tahay laa ilaaha illa allahu mare ay ku qoran tahay in hoostooda isbaaro looga qaado ay waxooda hadhow la weydiina oo ummadda soomaaliyeed lagu dhibaatayna ayna ku dhiibinay waxa uu sheegay inuu jiro gaabis ku aadan howlgalka ciidamada amisom ee jooga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan asigoona baaq u diray madaxda dowladda soomaaliya nimanka la yidhaahdo oo jooga amisom gaar ahaan qaybta jabuuti khaasatan qaybta degan degmada jalalaqsi waxay degan yihiin degmada jalalaqsi lix sano afar sano waxay ahaan heer walaal laba sano ka dambaysay afartaas sano ay heer walaal ahaayeen afartan kilomitr konton kilomitr aan iyan dhaawacana nooga soo qaadaan gurmadna loogu keeni jireen hubka haayana loogu gey jireen raadkan ilaa hadda aan haynaa afar sano ka hor waxay naga soo gaareen raadkoodii waa waxaan heer walaal waxaan nimo gurmad iyo garab nala daba joog gacan walba nala daba joog laba sanoo dambo ciidanka hadda joogo waxaan kala kulannay niman meel halkaasi iska deganoo beledkan haddii lagu ba ahaata aan warka hayna yihiin ina waxba risaas aanan ka heli ina wax kaleeto gurmadkaan amisom walaalahayna heer walaal aan ka heli jirna aanan ku hayn meeshaan waxaan ku caddayna marka waa isku amisom waa isku jabuuti waa isku ciidamadii laakiin wixii kala bedelay waa inay la xisaabtanto ciddii la xisaabtanka dhalo afartan kilomitr konton kilomitr gurmad noogu tagaan soddon kilomitr aan gaari dameer ka soo rati ka soo saara buundada hadda degmada jallaqsi dhexdeeda aan gaari dameer ku marsiiya anse helabaarku meesha ku yaalla ku geeya aawen amison intii afar sano degmada jallaqsi joogtay isma bedelin oo konton kilomitr loogu tagaysa degmada dhexdeeda aanan ka sugayn wax gurmad saas daraaddeed ciddii la xisaabtanka dhalahay jallaqsi u joogaan hadday tahay amison iyo hadday tahay dowladda federaalkaba inay la xisaabtanto ayadu waxay jallaqsi ka haayaan waa qabsan kartaa midda anigay qabsatay dagaalka anigay qabsaday gurmad waa naga rabi karaa dhulka waa uga oqoon badanna cadowga waa uga oqoon badanna meel kastaan uga oqoon badanna intaanan ahayn hub waa qabsan doontaa midda anigay qabsa gurmadna waa naga sugaaya degmada jallaqsina waa joogaan inay la xisaabtanto nimankaas waxay isbeddelkaas keenay si dhabana u arkaan xaaladda degmada jallaqsi ka jirta dowladda federaalka waxaan u sheega meesha la yidhaha degmada jallaqsi aniga waxay la tahay inayna ahayn meel dalka soomaaliya ka mid a toddoba sano degmada jallaqsi ilaa waxaa hoos tagto tuulow gaara toddobaatan iyo intaasoo tuulo shan iyo afar mug inta kale tanay cadowga xor ka yihiin ilaa degmada toddoba sano dagaalada ku jiro ciidamadaas ku ladaanaya cadowga ku laynayeen cid haba yaraatee hal yoon xataa ka tiri war meesha degmada jallaqsi dagaalkaana ka dhaca ma hayo in marka ciidanka joogaan oo unu ahayn ciidan soomaaliyeed inay dawladdu soo cadaydo waa rabaa ina waxaa lala dagaalaa kuwa nabaddiidka ummadda soomaaliyeed nabadda u diiday waxa maalin kasta la laaynayo ciidamadaasu ay laaynaanay u taagan yihiin eeay jabka aragta gaarsiihayaan eeay hor joogaan n cadowgii ummadda soomaaliyeed aynuu arag dawladduna haddana waa rabna in loo kala caddeey haddaad dhimato qofka kusoo bixi male haddaad dhaawacanto qofka kusoo bixi male cadowga waxaa lagu rido ninkuma dagaalami kariyo hadduuna haasan wuxuu cadowga ku ridi lahaa inaanan haba yaraatee cidan ilaa hadda jawaab aan ka haayo ama waxaas aan ka haayo ama hadal aan ka hayo aynasana jira
aada ayuu umahadsan yahay bashiir cabdulaahi cismaan waxaan idinka raaligelineynaa halkaan idin dhahnay ehelada dadkii lagu laayay deegaanka galoole warbixintaas gadaal dambe ayaad ka maqli doontaan hase haatee ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey ahna isku-duwaha arrimaha bini-aadinimo ee soomaaliya master aadam cabdile mowla ayaa muujiyey sida uu uga walacsan yahay falalka isugu jira afduubka iyo dilka loo geystay shaqaalo caafimaad ah oo laga afduubtay deegaanka goloole ee gobolkaasi shabeellada dhexe master aadamu cabdulmuuda ayaa waxa uu xusay in aan la aqbali karin dilka shaqaalahaasi islamarkaana ay tahay mid xadgudub ah oo dhanka iyo sharciga caalamkana ay wax badan dhibaato ku xadgudub ay tahay sidoo kale waxa uu ku-xigeenka ergeyga gaarka qaramada midoobe qaabilsan arrimaha soomaaliya uu sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in jawaab ay ka bixiso falka lagula kacay toddobada dhalinyarada ee laamaha caafimaadka deegaankaasi galool ka shaqeynayay dilka loogu geystay deegaankaas maamulka hirshabeelle waxaa iyana ay ka hadleen arrimaha dilkaasi loo geystay dhalinyarada wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kheyre ayaa sheegay in hirshabeelle ay bilowday baaritaan la xiriira sideedda ruux ee lagu dilay deegaanka golooley oo ka tirsan gobolkaasi shabeellada dhexe wasiirka ayaa marka hore cambaariyey falkaasi waxaana uu sheegay in uu ahaa mid ka baxsan bini-aadamnimada iyo diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in hay-adaha ammaanka hirshabeelle iyagoo ka shaqeynaya laamaha iyagoo la shaqeynaya laamaha ammaanka federaalka ay baaritaano ku sameynayaan cidda ka dambeysay diilka loo geystay dhalinyarada wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa iyana saakii si rasmi ah ugu wareejisay wasaaradda maaliyad maaliyadda galmudug baaraha kontarool ee magaaladaasi gaalkacyo halkaa oo dhowaan wasaaradda amniga kala wareegtay maleeshiyaad gacanta ku hayay war ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha galmudug ayaa lagu sheegay in tallaabadani loo qaaday si howlihii canshuur aruurinta ay uga bilaabato iyagoona ay goobjoogyaal ka ahayn doonaan ciidamada booliska kuwa canshuuraha ee maamul goboleedka galmudug munaasabadda mas-uuliyadda kula wareegaysa wasaaradda caafimaadka ayaa ka dhacday kontaroolka weyn ee gaalkacyo iyadoona wasiirka amniga galmudug uu ku wareejiyey wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda galmudug wasiirka wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiqi ayaa xalay sheegay in ciidamada booliska galmudug ay ku guuleysteen in ay ka adkaadaan maleeshiyaadka uu sheegay in ay ka dagaalamayeen ama qallaaso ka fulinayeen magaaladaasi gaalkacyo waxa uuna hadalkaasi wasiirka uu ka sheegay kulan ay isugu yimaadeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka puntland iyo wasiiro ka tirsan maamul goboleedka galmudug oo ka wada hadlayay ka shaqeynta magaalada gaalkacyo oo ay ka wada arimayaan labada maamul goboleed war ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka somalilanna waxaa lagu sheegay in kiisas badan oo gaaraya soddon iyo labo xaaladood oo cusub ah oo ah xanuunka coronavirus in laga helay deegaan deegaano ka mid ah somalilan kadib markii baaritaano lagu sameeyey dad badan oo loogu shakisan yahay xanuunka wasaaradda ayaa waxay tilmaantay in dhammaan dadkaasi loo sameeyey baaritaano daryeel caafimaad ah kuwaasi oo markii dambe tirada laga helayna la sheegaya in loo gudbiyo xarumaha karantiinka waxaa sidoo kale ay guddiga u qaabilsan somalilan kahortaga cudurkani ay sheegeen in ay wadaan baaritaano kale la xiriira dad badan oo loogu shakisan yahay cudurka coronavirus si dadkaasi loo kala caddeeyo inay qabaan cudurka iyo in kale halkaad nagala socotaan waa warbaahinta warsan ee magaalada tanbaydhabo madaxweynaha dalkaasi mareykanka donald trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo loogu gol leeyahay in meesha looga saaro qaar ka mid ah shuruucda lagu difaacayo shirkadaha baraha bulshada wuxuuna amarkan siinayaa hay-adaha fuliya sharci in tallaabo sharci ah ay ka qaadaan shirkadaha baraha bulshada sida facebook iyo shirkadda twitter-ka amarkan cusub ee uu madaxweynaha saxiixay ayaa waxaa la filayaa in uu la kulmo caqabado dhanka iyo sharciga ah qobarada dhanka iyo sharciga ayaa waxa ay sheegayaan in isbeddelka lagu sameynayo xeer xeerkani ayay ahayd in ay kulug yeeshaan aqalka kongareeska ama maxkamadda dalkaasi mareykanka master trump ayaa waxa uu ayaa si joogto ah ugu eedeynayaa shirkadaha baraha bulshada in ay faafreeb ku sameeyaan codadka iyo sidoo kale fikradaha asliga ah khamiistii master trump ayaa ku eedeeyey shirkadda twitter-ka in ay faragelin ku sameyneyso doorashada kadib markii ay shirkadda dul saartay qoraal uu soo dhigay in xaqiiqdiisa la iska hubinayo shirkadda twitter-ka ayaa sidoo kale in sidoo kale lagu eedeynayaa in ay si buubuuhineyso ama u ogolaaneyso bulshada isticmaasha buunbuunida waxyaabaha ka dhacay dalkaasi mareykanka dhinaca kale xaaladda magaalada minneabolis ayaa faraha kasii baxaysa kadib saddex habeen oo dibadbaxyo joogtaha ka socda magaaladaasi dibadbaxayaashaas oo ka dhashay kadib markii nin madow ah oo lagu magacaabo georgia florida ay ku dileen askarta ciidamada mareykanka gudaha magaaladaasi minneabolis ciidamada ilaalada qaranka mareykanka ayaa lagu daguleeyay magaalada minneabolis iyagoona loogu baaqayo inay soo celiyaan nidaamka iyo soo kale kala dambeyntii magaaladaasi georgia florida oo ahaa afartan iyo lix sano jir ayaa isniintii geeriyooday waxaana baraha bulshada ku baahay muuqaal muujinaya isagoo isagoo odhanaya ma neebsan karo waxaana markii luuqada ji waxaana markii damba ciidamada booliskii dilkaasi geystay ayay dowladda mareykanku ay ka qaaday tahay sharcigii ay ku shaqeynayeen sidoo kale waxauu madaxweyne donald trump shalay u hadlay uu sheegay in dadka ka dambeeyey dilka ninkaasi madowga ahaa tallaabo sharciyeysan laga qaado hase ahaatee weli waxaanan isdhimin dibadbaxyada ka socda magaaladaasi minneabolis warkii galabtan halkaad oo kala socoteen radio warson waanaga intaa ciddii u sheegan waxay dib uga heli kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radio warson com